بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد madaxweynaha jamhuuriyadda sharafsane anoo ka hadlaya magacayga iyo magaca dowladda iyo magaca ummadda soomaaliyeed waxaan kusoo dhaweynayaa magaalada muqdisho waxaan kusoo dhaweynayaa stuudiyaha waxaan leenahay madaxweyne adegeeftuwaagu soo dhawaada waa mahadsan tihiin runtii taageerada iyo garab joogana waa ka mahad celinaynaa raadiyo muqdisho iyo telefishinkana qeyb weyn aad ka qaadateena waa ka mahad celinaynaa gurmadka aada noo soo gasheen oo aada noogu timaadeenna waa ku mahadsan tihiin kusoo dhawo mudan madaxweyne
aad baad u mahadsan tahay mudan madaxweyne bismi illaahi araxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walaalkay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisal wasaaraha iyo ra-iisal baarlamaankaba aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aniga iyo wafdiga ila socdayba waxaan idiin soo jeedinaynaa hambalyo iyo mahadnaq isku jira sida wanaagsan ee lanoo soo dhaweeyey magaalada muqdisho oo aan in badan in badan ka raagnay laakiin niyadeeda ku jirta intaasoo dhan aan la noolayn annaga oo ka dheer haddana aan islahayn maalin walba xaaladda ay ku jirto sida ay yacni u dhibaatoonayso sida shacbigii musaalimka ahaa ee la yaqaanay ee dadba danqari jirin ee walaalnimada iyo jeclaa soo dhawow hadalkiisu ahaa waxaa dee damaar meesha ku dhacay iyo aad baan uga tiiraanyoonnay kolleyba se niyad same yaa ayaa muuqata dadaal weyn ayaa muuqda inaad dee ka soo saarteen yacni gaar ahaan madaxweynuhu inuu ka soo saaray dulqaadkiisa iyo waxgaradkiisa iyo daljacaylkiisa uu ka soo saaray meel adag ka soo saaray yacni itijaah wanaagsan yacni uuna uu ku wado isaga iyo walaalihiisa garab taagan maantana nala fadhiya inay gacan mid ahatay ay waddankii ku hogaaminayaan walaalnimo iyo tixgelin iyo mas-uuliyad ay ku hogaaminayaan ummaddiina ay u horseedayaan wanaag iyo horumar aad baan ugu khushucnay dhibaatada weyn weyn ee xad ka lahayn ee ummadda soomaaliyeed maanta ku habsatay iyadana waxa ay ka mid ahayd waxyaaladana keenay inaan la qaybtanno dhibta inaan tusno inaan garab taagannahay inaan tusno in gurmad aanu nahay inaan tusno inaan walaal iyo ehelba aanu nahay aad baan waa radio muqdisho beri hore ayaan iman jiray asxaab badan baan ku lahan jiray ragga mudiiciinta ah ee halkan ka haldi jiray anigii kulahaa hadeertoole waxaa dadka waxaa laodhan jiray kabriid haddaad sidata soor soo halkaa dhig lama soo geli jirin marka xasuus xasuus wanaagsan sida wanaagsaneed imka aada u soo kiciseenna waan idinku hambalyeynaynaa waan ka daawanaa jabuuti telefishinka qarankana laakiin sadeete raadiogu waa f m iyo iyo a m sooma satellitena ku jira meel baan ka doondoonay raadiga waan ka waaya hadda joog kolka hambalyo hambalyaana leenahay allah ina garab galo waka soomaaliya ha dhamaato